abaayo magaaladan la geliyey waa magaalo keliya maaha waa gobol weyn oo gobolka wadanka ugu khayraadka badan oo ugu soo wax soo saarka badan oo lombardia la yidhaahda gobolkaas waa gobolka magaalada madaxda u ahoo districgeeda waa milano milano waa ogtahay waa meelaha maydinitadii iyo warshadaha ugu waaweyn ay dalka ku yaalaan magaaladaas oo dhan baa la geliyey go-doon keligeed xataa lama gelina waxaa lagu daray afar iyo toban degmo oo kale dadka meeshaas ku nool oo laga mamnuucay inay soona baxaan banaankana usoo baxaan waa lix iyo toban milyan oo ruux wey maxaa sidaa loo yeelay waxaa sidaa loo yeelay abaaye waxaa laga baqayaa waxaa la doonayaa in absolutely geedkan maxaydin laga guuleysto oo coronaviruskan baa la doonayaa in laga guuleysto si looga guuleystana waxaa la la yaraynayaa dhaqdhaqaaqa la yaraynaya dhaqdhaqaaqa markii la yareeyo oo lagu koobo meelaha uu dabku ka daaran yaho ugu waaweyn yaa waxaa la doonayaa in laga ilaaliyo inay sanitaadu isbitaaladu kollaabis noqdaan marka isbitaaladii hadda goboladaas oo dhan way buuxaan markaad dadka isbitaalada ka buuxisid ha dhowto oo waxaad meel aad geysid mataqaanid dadkii kale oo caadiga ahay oo cudurada kale qabay oo isbitaalada ku jiray marka hadda wixii coronaviruska qabay iyo wixii baa ka batay oo meel kasta la prioritigii la siiyey hadhow dadkii kale hadda waxaa laga fakerayaa oo cudurada kale qabay in gobolada kale loo wareejiyo isbitaaladooda oo halkaas lagu soo dabiibo marka haddii wadankan oo dhan isagoo dhan waxaa ku nool lixdan milyan lixdan milyan iyo inta kale oo timaado dibadda ka timaado haddii uu hadda waxa jirani runtii marka la fiiriyo saa uma badna laakiin haddii ka waran ay dadka jireen hal milyan gaaraan meel la seexiyo lama helahayo marka sinatary caafimaadkii baa kollaabis ku dhacahaya marka gobolkaasi waa gobolkii asal ahaan uu kasoo bilowday xanuunka miya waa meeshuu kasoo uskumay meeshii awal tuulooyin isaga u dhow oo kow iyo toban tuulo ah yaa toban beri ka hor la karantiilay oo tuulooyin yaryar oo isaga u dhow laakiin hadda gobolku waa gobol weyne isagii oo dhan iyo gobolada kaleo ku dhow dhow iyo lix afar iyo toban kale oo degmo oo ilaa central italia hanqaar ku yaallo gobolada ay xiiseynaysa arrintaas waxa weeye gobolka piemonte la yidhaahdo gobolka lombardia degmooyin kamida gobolka venice venetia meeshay ku taalo kuwa bolonia iyo emilia romagna ilaa toscana toscana waa laga soo tegaya umbria marke intaas oo dhan baa degmooyinkanu ilaa central italia oo dhan degmooyin ku yaal intooda badan baa la xiray waxaad markaa ka warantaa marka laga soo tago gobolka hadda go-doonka la geliyey dalka intiisa kale wuu ka nabad qabaa ilaayo hadda inta la ogyahay dadka waa ka nabad qabaa laakiin dadkii halkaas ka yimid gobolkaas meeshii dabku ka daarnaa gobolka marka isagoo dhan markii hore lama wada xirin gobolku waa for example markaad kasoo qaadid jidka dheer oo annaga soo xamar jidka ka baxa ilaa hargeysa ma tago jidkaas jidkaas oo kaleu leeyahay gobolku waa marka itaaliya sida soomaaliya oo kale ay u samaysantaho saa u dheerdha marka gobolkaas jidkii dadkii tareenaday qaadanayaan gobolka waa laga shaqeeyaa dadku xaafa magaalooyin kale u degan yahay weekendigaa lasoo noqdaa waa laysku safraa cuduradii gobolkaas laga soo qaaday yaa waxaa dad ka yimid ay gaarsiiyeen gobolada talyaaniga oo dhan mid mid baa laga helay laakiin gidigoodu waa dad halkaas ka yimid rooma hadda dad waxaa jooga adigu maalmahan wuu kusoo batay waxaa adigu toddobaatan iyo dhowr ruux buu marayaa oo laga helay xataa ninkii gobernatorihii roma oo xataa xoghayaha guud oo xisbiga hadda talada hayo oo dimucratica ah shalay buu intuu facebooka soo dhigay video buu yidhi coronavirus baan qabaa gurigaygaanan joogaa kamana aan bixi karo ninkaas hadda roma kala carar baa lagu jiraa dawladda mar dhow dad oo wasiiro coronavirus qabaa soo bixi doona sababtoo ah ninkaas wuxuu la kulmaa premierku la kulmaa wasiiradoo dhan buu la kulmaa wasiirada jooguu nus buu leeyahay ka badan buu leeyahay oo xisbigiisa ah haddeer meel kastuu shir u taga dad la kulmay oo dhan baa hadda intay oo madaxaho oo guddoomiyayaal degmo iyo gobernatoriyaal yaa iskarantiilay markee asaga wax alla wixii dhowaan la kulmay oo dhan baaris baa lagu hayaa isaga marka yaa u sheegay inuu coronavirus qabo ma calaamadihiibuu isku arkay mise inta la tijaabiyey baa la ogaaday inuu xanuunkii qaaday wuu mildhaay calaamadihii markaad isku aragtid baa lagu leeyahay calaamadahaas markaad isku aragtid u yeer baa lagu leeyahay testiga testigii baa laga qaaday positive buu noqday hadda gurigiisii iyo isagii iyo xaaskiisii iyo ilmihiisiina meel baa lagu karantiilay isagiina gooni baa looga karantiilay oo xaaskiisii iyo ilmihiisii baa laga ilaalinaya ma jiraa marka weli dad laga daweeyey oo sidaa duurkoodii ku galay oo ka booday ha ha ha ha waa jiraan dad oo oo dawoobay baa jira maalmihii ugu dambeeyay bateen ayaantii hore oo dhanna qaar baa dawoobay waxaa dawoobay laba boqol iyo konton baa hadeertaasaan agenciyada ka akrinayay baa dawowday qaar kale waa fiican yihiin oo guryahoodii baa loo diro guryahoodaa lagu daweeyaa qaar kalena laakiin sidii loo ciribtiri lahaa markee wadanka cabsida hadda marka la fiiriyo dadka cudurkan qaba afrijka marka la fiiriyo dad badan ma aha abaayo laakiin waxaa laga baqayaa cudurkii maadaama wixii magaalooyin waaweyn yihiin oo dadkii uu saas isku dhex jiirahayo isku xarij hal qof baa wuxuu ku ridi karaa maalintii hadduu rabo oo boqol qof hadda qiimeynta la siiyey waxaa la yidhi qof kasta wuxuu ku ridi karaa maalintii shan qof